galabta waxaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahim inta aadan warqadda koowaad noo soo qaban aan barnaamijka ku dahafurno heesta jeeso iyo qalin iyo fannaanka maxamed xasan xuseen lafoole
waa hagaag waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen heestaasi macaanayd iyo fanaanka la foole daandahaye bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka dhambaalkan wuxuu noogu yimid cumar cali xarooy iyo hooyo firdowso sheekh maxamed aabe xasan cali xarbi iyo faadumo xasan cali xarbi iyo cilmi xasan cali iyo maxamed xasan cali aaniso xasan cali aadan xasan cali sumayo xasan cali cabdi cali xarbi iyo xareed cali xarbi cabdulaahi cali xarbi iyo dhammaanba ehelada iyo asxaabta waxaana ay kala joogaan dunida daafeeda waxaynu u hambalyaynayaan aabe cabdifataax xasan cali xarbi iyo hooyo faadumo farxaan cabdulle oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey samiiro cabdifataax xasan waxa ay leeyihiin allah ka dhegatiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba wax tartay aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana leeyahay dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray zakariya maxamed xasan jaamac maxamed xirsi iyo macalin rashiid cali qodaal maxamed dalaal maxamed iyo ubax faysal boodhaari nuur muuse caweys iyo doctor cabdiraxmaan xiis cabdi ceydaruus yuusuf dheeg iyo asxaab kale oo badan baa layidhi waxaana ay u hambalyaynayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdishakuur maxamed yuusuf iyo nicimo mahad xasan oo ku aqalgalay magaalada burco soddonka bishii abril ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta kalen dhegeystayaashan u soo qabanayo waa suul dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahre axmed xoolahaaba sumada lagu baadisooca
xoolahaaba sumada lagu baadi soocadadna weedha sugaaniyo sawracaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawracaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugusimaygaho aan kula sugaaye kugusimaygaho
cirku sagal daruureeye subaxdii uu leeyahay sagalka cirku sagal cirku sagal daruure subaxdii uu leeyahay waxaa laga sugaawaa saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde inaa guragaasadiyo calaa waxaa laga sugaawaa saadaasha roobkiyo sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si go'oniya waxaan waxaan sidaa kalgacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna
surmaseegto surmaseegto surmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba surmaseegto surmaseegto surmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba labadaba ka saahiday adna kaaba sugaye sanqaroo gamaaley sabargeeyo gubley labadaba ka saahiday adna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargeeyo gubley quruxdiisu leekiyow samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdiisu leekiyow samirkii ayuubley samirkii ayuubley suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
sanku neefle sanku neefle sanku neefle adiga sigrigiyo la'agtiyo sanku neefle sanku neefle sanku neefle adiga sigrigiyo la'agtiyo qalbigabada ka sahansaday indhaha ruuxa saaro kula sinanba maan arag sooma agaaniyowo idil qalbigabada ka sahansaday indhaha ruuxa saaro kula sinanba maan arag sooma agaaniyowo idil adiguna iska hesi
waxaa dhabalkan uu noogu yimid cabdisalaan maxamed jaamac iyo cali aadan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo khatra cali bandaay iyo suuri maxamed diriye xasan ismaaciil maxamed axmed cali guure cabdiraxmaan shiine iyo sabaad maxamed diriye xamse ismaaciil maxamed iyo dhammaan reer maxamed diiriyo oo kala jooga dunida daafeeda waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad ay gaarsiiyaan khadar maxamed jaamac xadde iyo naciimo farxaan oo wiil uu ugu dhasho magaalada burco wiilkaasi oo loo bixiyey axmed ducadu waa daanduray ay leeyihiin allah ka dhigaan leeyahay wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara hambalyo meher ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir khaliil cabdi bashiir khaliil liska iyo maxamed cali xaddi ilyaas cali xaddi iyo axmed cabdi xaddi maxamed cabdi xaddi mustafe cabdi xaddi iyo maxamed maxamuud indhabuur abshir cabdi cabdilaahi labaqori iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay u hamballaynayaan cabdinaasir maxamed cawaale iyo marwadiisa safiya oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada gabiley ee somalilan waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin haynaa heestan ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta nimcaan hilaac iyo asma laf
amba ku cashareenkiyo waan qabay gubtaydo ermadoobe madoobe madooba kula siman miyaan sheeka kaba guray
sawtiyaanku yaaliyo galinaan ku sugi jiray anigoo gayaankiyo asmahay gabadha kula simaye
amba ku cashareenkiyo waan qabay gubtaydo ermadoobe madoobe madooba kula simi miyaan hilac sheeka kaba guray
sudiga gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
kalgacayka maangabi mana goyni wacadkii waxaa iga kafka inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
sudiga gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
kalgacayka maangabi mana goyni wacadkii waxaa iga kafka inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
fadligii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay umaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaa giyo
gartahaygu muusine sugar waqsaynayoho lii kala hadan tegaymo kurin jacaylkuye kun kurin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay umaad soorin garashada wuxuu adiga kaa giyo
gartahaygu muusine sugar waqsaynayoho lii kala hadan tegaymo kurin jacaylkuye kun kurin jacaylkuye
waa nafgarasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga filan hayga filan filan gaadii hore
kalkalaan la fo'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
kalgarusho weyda go'aanka qaadatee hayga filan hayga filan filan gaadii horee
daldalooladii jiray kuma kala go'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah saleebaan axmed yuusuf naasir axmed yuusuf safiye haybe caateeye iyo zaynab haybe caateeye muno axmed ibraahim nimco axmed ibraahim iyo cabdirashiid maxamed daahir mukhtaar maxamed daahir iyo jaamac maxamed xersi waxaanay u hambalyaynayaan bashiir maxamuud yuusuf iyo ayaan maxamuud guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin xariir axmed ayaan haatanna idiin soo qabannay ee dhegeysi wacan hadda koolka iga qaban layd kuma ilaaweyne farintayda adigoo arka igu adkaysaaye aniguna onlaynkaagiba kuwag wareegaye horadiyo jawaabtaadibaan aad u sugayaye haddad koolka iga qabanlay kuma ilaaweyne farintayda adigoo warkaad igu adkaysaaye aniguna onlaynkaagibaan kuwag wareegaye horaniyo jawaabtaadibaan aad sumayaye muditaanka yareegaya ereyadaadiye marka uu qofila soo hadlaan adi ku moodaaye akonkiyo ciwaankaagiban isha ku hayaaye mobilkanka yara eegaya erayadaadiye marka uu qofila soo hadlaan adi ku moodaaye akoonkiyo ciwaankaagiban isha ku hayaaye idaankuugu ongabo ma ogid ubax lamoodye iyaroon codkaaga ah maqlaan u isfareexaaye ashqarar markaasaan daarin farxad la ooyaaye balogow iftaanku jeclahay waanad aragtaaye balogow iftaanku jeclahay waanad aragtaaye idaankuugu onqabo ma ogid ubax lamoodye iyaroon codkaaga ah madalaan u isfareexaaye ashqarar markaasaan daarin farxad la ooyaaye balogow iftaanku jeclahay waanad aragtaaye balogow iftaanku jeclahay waanad aragtaaye halkan aa ka leeyahay in badan ma ogitay tahay masajkayga adigoo furaad inag maraysaaye aniguna fariin diiran baan kaaga sugi aadey inaad soo jawaabtan macaan teelka egayaye halkan aa ka leeyahay in badan ma ogitay tahay masajkayga adigoo furaad iag maraysaaye aniguna fariin diiran baan kaaga sugi aadey inaad soo jawaabtan macaan teelka egayaye mobilkanka yara eegaya erayadaadii hayaye akonkiyo ciwaanka dhibaan eesa ku hayaye mobilkanka yara eegaya erayadaadiye marka uu qofila soo hadlaan adiku moodaye akonkiyo ciwaankaagiban eesha ku hayaaye idankugu onqabo ma ogid ubax la moodye diyaron codkaaga ah maqlaan u istareexaaye ashqarar markaasaan daareen farxad la ooyaayey barogow iftaanku jeclahay waanad aragtaaye barogow iftaanku jeclahay waanad aragtaaye idankugu onqabo ma ogid ubax la moodye miyaron codkaaga ah maqlaan u istareexaaye ashqarar markaa dambaalkan waxa uu nooga yimid adeer macalin mukhtaar xasan adeer xuseen xasan iyo adeer maxamed xasan maxamed iyo adeer cali xasan maxamed injineer borow cabdiweli faarax barre iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyad u dirayaan nuur xasan maxamed iyo luul jimcaale maxamed oo wiil uu ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq nuur xasan waxaan leenahay cabdirasaaq soo weynow noqo kii waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara daanduray oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray deeqe maxamed cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin iyo xayaad aragsan falastiin khaliif yuusuf jaamac maxamuud xirsi iyo baxsan barkad talan iyo abukar maxamed axmed waxaa kaloo ku jirta xamde maxamed faarax waxaana dhammaan dadkan ay u hambalyeynayaan cabdirasaaq biiriye jaamac iyo yurub farxaan cilmi oo meherkooda uu ka dhacay degmada galaadi ee gobolka doolo waxaana leenahay allaha isku waxaan leenahay arooskana soo dedejiya ubad kheyr qabana allah idin kala siiyo aamiin heesta ugu dambaysana waa meeday iyo codka macaan fanaanka salaaderbi iyada ayaana ugu dambaysa
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada ee heesaha waxaa wadajarida kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
meelan joogaaba aday muuqdo midabkaagii hormaraaye naftu moxako marmi waydo busanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti kuute haymoga aday magan iyo marti kuu tehay amiirkii bay la tagtee meeday away maan qaadee meeday ameday mahayee meeday kama marmi karin ameday mahayee meeday kama marmi karin mayay subaxo meel ku qooriyo mareer ubaxiiban ku moode hadaad maqan tahay magaalada dhan muqdi weeyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante amar wadu maroon mataala amar ma xirte dhegtee meelday haway maangaadee meeday meday mahay meday kama maarmi kare meday meday mahay meday kama maarmi kare meday murjid xoog laa ima quurto wajihiibaan melawaaye allaygu malagyo jacayl murugadi wama siiboylen mantuu hele aamusanaabe cadna murugada igu moogaa musanabaye adna murugaada haygu mooga